hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa deegaano ah hoos yimaada gobolka togdheer bulshada ku nool gaarsiisay deeq raashiina kuwaasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyadoo daaqdan raashiinka ay la gaarsiiyey bulshada iska kaashanayeen boqortooyada sacuudiga iyo hay-adda u diyaargarowga afooyinka somalilan iskuduwaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka togdheer iyo maamulka ayaa si wadajir ah uga hadlay baahidaha kala duwan ee loo qabay deeqdan kala duwan waxaanu ka dahfurnay tuulada booley raashinkii boqor silmaan oo guddoomiyaheedii halkan joogo iyo mas-uuliyiinta kale degmada raashinkaasoo boqol qoysa waxaa kaloo ku jira degmooyinka ceeldheera oo isagana boqol qoysa markaa guddoomiyaha ee raashinka guddoomaya waxa weeyaan halkan maanta waxaa lagu qaybiyey oona soo gaadhsiiyeen boqol qoys oo raashina raashin isku jirjiraa waxaa kaloo halkan iyana loogu rogay loogu dejiyey boqol qoys degmada ceeldheere aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday tahay boqor salmaan iyo hadday tahay xukuumadda annagoo ah hay-adda nerford amba hay-adda kaydka raashinka qaranka iyo maarinta masabooyinka waxaanu soo gaarsiinay boqol qoys raashinkood raashinkaasoo uu u deeqay boqor silmaan markaa raashinka waxa guddoonsiinaynaa guddoomiyaha degmada war cimraan guddoomiya raashinka waa boqol qoys raashinkood ayaa weeyaan oo dhammaystiran guddoomiyana gudoomarka guud ahaan aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa qoladeennan herford iyo hay-adda dowladda sacuudi arabiya ee boqor salmaan raashinkan caawimaada ah dadka u keentay danyarta ah ee degmada war cibraan ka tirsan boqol qoys oo ka tirsan oo danyara aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa waxaan ka guddoomay hay-adda naarfor waxaan ka guddoomay anigoo ah guddoomiya degmada war cibraan nuur axmed maxamuud boqol qoys raashinkood oo ay ku deeqday dowladda sacuudi carabiya boqor salmaan uu ku deeqay ayaan ka guddoomay